gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka hirshabeelle siraaji sheekh cisaaq oo uu helinayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada jowhar ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ku dagaalamay xadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe dagaalka u dhexeeya labadan beelood ee walaalaha islamarkaana dirirtu ku dhex martay xadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac siraaji sheekh cisaaq gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka hirshabelle cabdi daahir guure ayaa si wadajira ugu baaqay odayaasha dhaqanka inay kaalin ka qaataan joojinta colaada ka jirta deegaanadaasi
bulsho walbo meel degan waxay leedahay dad cuqaal ah oo waxgarad ah cuqaashaas iyo waxqaradka ayagaas ayaa adduunyahii aakhare la warsanaya dadka bulshada ay mas-uuliyiinta u yihiin nooc walbo yihiinba haddii muxuu ahaaye ay ka hortegi waayeen dagaalladaas sidaa daraaddeeda marka dagaallada way soo noqnoqdeen dadka meesha ku dagaalamayana waa dad shacab ah oo isku dan ah ehel ah xigto iyo xigaalo iyo abti aysin ah oo aysan qabanin aysan kala qabanin inay muxuu ahaaye ay dagaalo noocaas oo kale ah ay soo dhex maraan runtii waa ayaan darro mana aha wax indhaha laga laaban karo waxaa dhammaanaya waa bulshadeennii iyo dadkeennii iyo ehelkeennii dowladda hirshabelle ahaan arrintaa inaan la fiirsan karin oo muxuu ahay bulshadaas intaan wixii ka badan ay suuragal ahayn inay dhiigooda ay ay daataan dadkaasna waa dad wada nool oo aanan marnaba kala tegaynin wax kala geyn karo ma jiro daaqiyay wadaagaan deegaankay wadaagaan ehelnimadii iyo qaraabadiiay wadaagaan insha allahu tacaala annaga dowladda hirshabelle ahaan waxaan ballan qaadaynaa wax allaale wixii karaankeenna annagoo kaashanayno ciidamada booliiska iyo nabad sugidda iyo militarigaba iyo dowladda federaalkaba inaan muxuu ahaay arrintaas aan soo afjarno oo awooddeenna aan isugu geyno dadka waxgaradka culummada dhaqanka siyaasiyiinta saraakiisha ka soo jeeda degmada ceelbaraf deegaanka ceeldheere degmada aadayabaal degmada boqokori deegaanka tardo degmada jallaqsi waxaan rabaa inaan fariin la wadaago walaalayaalow islaanow tolow deegaankaasow degmooyinkaasow waxaan rabnaa inaad nabad aqbashaan inaad dadka isdilaaya kala celisaan culummada iyo dhaqanka deegaankaas degan aan garaa wax laydin weydiin doonaa waxaan idinka rabnaa inaad tala aqbashaan inaad gogol aqbashaan inaad la shaqaysaan ciidanka iyo waxgaradka dowladda dowladda hirshabeelle waxay in badan ka shaqaysay waxay in badan ka shaqaysay in gogol la dhigo waxay in badan ka shaqaysay in la isku yimaado marka laga yimaado baaqa mas-uuliyiinta waxaa jira dadaalo nabdeed oo wadaan odayaasha dhaqanka oo laga doonayo joojinta colaadda ka jirta xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe